waa mahadsantaha xuseen adiga iyo idaacadda dhammaan asxaabta anaga waxaan inta badan aan caawinaa dadka markaas dalka soo galoodeeda ku ah oo yimid sidii markaa aan dib dejintooda iyo maaragtay haddii ay wataan caruurna maaragtay aan kaga caabin lahayn sidaan iskuulaadka aan ku rejistarayn lahayn sidoo kale haddii loo baahdana maaragtay inaan u raadino shaqo raadin oo maaragtay meelaha shaqooyinka laga helo iyo maaragtay resumeyga waxyaabaha lamid ah inaanu la sameyno islamarkaana waxyaabaha xuquuqiyaadka u leeyihiin hadday noqoto inaan maaragtay part time school iyo wax lamid ah maaragtay aan wax alla wixii service ah maaragtay qofku asaga uu danaynayo hadduu yahay nin shaqa maaragtay danaynayo inaan shaqadaa xooga aan u saarano hadduu yahay nin raba inuu educationkiisa uu horumariyo meeluu ka heli lahaa iyo qaabku u mari lahaa inaan ku caawino waxyaabahaasi wax lamid ah maaragtay inta badan aan ka caabino dadka markaa ku cusub dalka gudihi waata cabdiraxiim dhalinyaro badan oo cusub ay yimaadeen walow toronto ay u badan yihiin haddana neak falls dhalinyaro badan oo ka yimid geeska africa gaar ahaan dalka uganda ayaa tegay dhowaanahan dhalinyaradaas waa sidee laqabsigooda dalka ay ku cusub yihiin wallahi su-aal muhiim ah inta badan waxay og tahay dadka waxa ay ka aaminsan yihiin maaragtay wadanka hadda canada intaysan imaanin ka hor iyo markay yimaadaan sida maaragtay xaalku u yahay uu kala duwan yahay inta badan dadka waxay haystaan dadka markay yimaadaan in maarata shaqooyinka ay iska diyaar yihiin oo maaragtay shaqooyin aanan maaragtay u qalmaa yaa inta badan dadka waxay u badidid wax soo bartay waxay rabaan islamarkiina ay ka bilaabeen xafiis ay ka shaqeeyaan marka mor waxay noqonayaan dismoral laakiin inta badan waxaa isku day dadka inaan fahamsiino inay tahay keliya maaragtay bilaha ugu horeeyo sanadaha ugu horeeyo dib ay isu furi karaan ay u baahan yihin keliya inay kredidkooda ay sameeyaan marka aragtida ay dadka ay ka heestaa way ka duwan tahay laakiin waxaan ku guuleysanaa inta badan dadka markay yimaadaanba isbuucyada ugu horeeyaba inaan maaragtay rotation aan siino u sharaxno dalka maaragtay qaabka uu yahay waxyaaba uu baahan yahay inuu noloshiisa uu ku bilaabo sida noloshiisu maaragtay uu horumarin karo marka waa run anaga wayna soo gaareen waana caawinaa qof walba marka wuxuu markaa asaga uu yahay jooskiisa oo meeshuu rabo inuu aado ayaanu ku caawinaa waa tahay waxay ka warantaa bal noloshu iyo kirada guryahaba dhowaanahan aad ayay dalkan qaali ugu noqdeen sida magaaladana toronto neacra falls bal dadka cusub saameyn ma ku yeelatay maciishada iyo guryaha qaaliga ah ee guud ahaan wadanka uu ka caabanayo dhab ahaantii dalka waa isku wada mid meel walba la joogo anaga sidoo kale dhibkaa uuna haystaa oo guryaha ah ana same xitaa shaqooyinka xitaa sidii hore maahan oo maaragtay dad badan oo immigranta wadanka soo galay waa laga wada cabanayaa marka anagoo adeegsanayna marka khibradaheena iyo meelaha xarumaha aan la leenahay shaqooyinka maaragtay wadaaga ah inaan weydiino oo iyagana yaqaan dadka anaga inta badan oo magaceena ku socda inay yihiin dad shaqaysanaya shaqooyinka ilaalinaya tan guryahana sidoo kale waa aad maaragtay guryi waaga hore waxaan ku heli jirnay guryaha two abed maaragtay roomka ah wax maaragtay kun dollar ka yar hadda waxay marahaan laba kun wax la jiro marka wixii way is wada qabteen laakiin hadda waxaan isku dayanaa marka in magaalada nafteeda aan ka weynaano aan maaragtay magaalooyin kale nagu dhow sida hadda st catherine oo kale maxaa anaga servicekeena waa neagr region ilaa maaragtay welland thorold marka dadka inay at least in neagra aan lagu ekaanin laakiin deegaanada noo dhow oo maaragtay fifteen minute drive-ku yahay oo still communitygan uu iska warhayn karo inaan maaragtay aan aan u gudubno wayna ka jaban yihiin magaalooyinkaas kale waa tahay cabdiraxiim ugu dambeyntii marka laga soo tago adeegyada aad ka haysaan neagra falls iyo hareeraheeda toddobaadka dambe waxaa jira inaad marti gelinaysaan shir soomaalida ee gobolka monterio oo dhan magaalooyin ka tirsan ay ka qayb galayaan bal haddii aad noo soo koobto shirkaas iyo waxa uu ku saabsan yahay shirkaan yo mudduu socdaa oo maaragtay almost sanadkiisa hadda shanaad aan gelaynaa waa shir maaragtay sanad walba ay isugu yimaadaan maaragtay soomaalida ku nool ontario maaragtay madaxdooda waana farxadaynoo tahay maaragtay inaan maanta annaga aan hoosgaraynayno oo maaragtay shirka casimaadiisa maaragtay aan fidinayno waana maaragtay waxay u baahan yihiin soomaalida inta badan in maaragtay ay kala warqaadaan maxaa yeelay community waliba dhib baa haysta community walbana waxbuu ku fiican yahay si marka dhibaatada maaragtay jirta iyo maaragtay sida loogu bixi karo ayaan inta badan maaragtay xooga saaranaa marka arrintaas iyada ahna maaragtay waxay noo tahay sanadkan mid aan lasoo koobi karan oo aan aad usoo dhaweynayno aanu jecelnahay dadka walaalaheena maaragtay intaa marna casuumay marka annaga inay sanadkan aan hoosta kale inay noo yimaadaan